iyadoo heer gebagaba ah uu marayo dhismaha wejiga labaad ee wadooyinka laamiga ah ee degmada kismaayo ka socda sidoo kalena la rajaynayo dhowaan in la bilaabo wejiga saddexaad wadooyinka kismaayo ayaa waxaa bulshada loogu baaqay in doorkooda ay ka qaataan dhismaha wadooyinka ayna fududeeyaan duminta guryaha ay soo galay cabirka wadooyinka la dhisayo gudoomiyaha xaafadda aanan ee magaalada kismaayo cismaan faarax oo kormeeray meelaha la calaamadeeyey calaamadeysa dowladda hoose ayaa bulshada uga baaqay inay la shaqeeyaan dowladda hoose qaataana awaamirta ka soo baxday dowladda hoose inay wacyigelin ballaaran baan waxaan kusoo sameynay guryihii calaleyey walow dadku ay diyaar u yihiin inay jabsadaan qaybtood maantaan soo wada marnay waxaan muwaadin kuu sheegaynaa xaafadihii maanta isku marka aan bilownay way dhammeeyeen waxaan rabnaa wacyigelin maanta aan u soo marnay waxa weeye waa fadhiga aa fadhidaan dadka ugu muhiimsanaabaa heedeen ka kaca fadhiga ee guryihiina jabsada inta mitir nila qoray waa wax yaroo kooban intaa yar inaad jabsataan baa lagama maarmaan ah danteenna waxay kustaa laami to laami laamiga maanta bilicda uu yahay waa aragtaan waddada fiaf madow ee marto fiaf madow road waddada weyn oo elaboorka aadana waa aragtaan oo kismaayo exteedii waxba iskuma jiraan waa toddoba guri waxaa xanibaya toddobadaa guri waxaa loo qaatay barnaamij baan u qaadanay oo si maskax leh oo deganaan leh baa loo calaamadiyey waxaan rabnaa muwaadin shala diyaar baa u ahayd maantana diyaar inaa u ahaato wakhtigana waxyar baa ka dhiman maa la aqbalaayo wakhti kale in lagu daro muwaadin dan kuguma jirto in gurigaagii la jijibiyo oo ciidan loo diro oo shaqaalo loo diro katabir loo diro dan kuguma jirto waxaan rabnaa kismaayo oo dhan iskeedba wax u jabsanaysaa kismaayo oo dhan iskeedba wax u jabsanaysaa laakiin inaad adiga fiirsato guryo kale oo aan la jijibiyey oo adiga kula midka ah oo ayaga iskooda u jabsadeen weli kismaayo qof hadda xoog loogu jibiyey maanan arag kismaayo ayayna noo noqonin xaafadda ugu horraysa ee gacmaha lala galo iyadoon weligeeda in lala gelin gacmaha qof walba isagaa waddada jabsanaayo calinay waa ogeedeen majongo road boqol soddon iyo afar guri iskood bay u jajabsadeen cid cid cid gacmaha la gasha ma lahayn ballantii loo qabtana way ku fuliyeen marka waxaan rabnaa toddobadiina guri ballanta nala qabtay waxyar baa ka dhiman inaan samaynaysana waa aaminsanahay